wasaaradda deegaanka daaq iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka puntland ayaa degmada galdogob ee gobolka mudug ku qabatay kulan wacyigelina oo ku saabsan ilaalinta deegaanka kulanka wacyigelinta oo ujeedadiisu ahayd in bulshada lagu wacyigeliyo ilaalinta deegaanka ayaa loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada galdogob gudoomiyaha degmada galdogob iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda deegaanka daaq iyo isbedelka cimilada puntland ayaa kulanka hadale ka jeediyay iyagoona ka hadlay muhiimadda ay leedahay in deegaanka la ilaaliyo watay wasaaradda deegaanku oo ay maraysay deegaano kala duwan ee gobolka mudug ee degmooyinkiisu ay u badan yihiin oo aan ka sameynaynay wacyigelin ilaalinta deegaanka iyo dhibaatadii deegaanka ee maaragtay ka jirta oo muddadii u dambeysay ee soo badanaysay gaar ahaan gobolka mudug iyo deegaano kale wasaaraddu muhiimadeedu waxaa weeye inay ilaaliso dhammaan dhirta iyo deegaanka iyo duurjoogta wixii dhibaato u geynaya iyadoo kala shaqaynaysa dowladaha hoose iyo dhammaan ururada bulshada iyo qeybaheeda kala duwanba maanta kulankan waxaa weeye in aanu maaragtay bulshada wacyigelin siino sidoo kalena aanu bulshada kala tashano qaabkii layska wada kaashan lahaa loona joojin lahaa dhibaatooyinka deegaanka deegaanka marka laga hadlayo deegaanka dadka iyo xoolaha ku nool oo laba noola ah waxaad la socotaan dhirtii la jaray in la baabi'iyey dhirtii dhuxulihii ay noqdeen meel walba magaalooyinka qaarkood meelo dhuxulaha lagu shido waxaa intaa dheer bacaha ay dowladda puntland joojisay oo weli carrada ku jira oo dukaamadu gadayaan waana la joojiyey waxaa lagu soo saaray ciddii bacaha laga helay in ganaax lagu waxeeyo ama lagu xiro si deegaanku u nabad galo deegaamada inagu hadda waxaynu ka midnahay reer galdoog ugu liita oo hadda environmentiga dhibaatada ku haya ama dhuxusha la shidaya ha noqoto ama dhirta la jaraya ha noqoto waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysan doontaan sibinaarkan oo aad ka dhigi doontaan mid anfaca bulshada ee lagagana hortago in deegaanka la dhibaateeyo deegaanka hadduu dhibaatoobo dadkana dhibaatadu way saamaynaysaa in badan oo ama xoolihii ama dadkii ahaa ku nool waxaanu la soconaa inaynu nahay noole ku nool noole nooluhu markuu dhir waayana aysan ahaanayn inuu sii jiro bini aadankaas meesha ku nooli